bismillahi raxmaani raxiim walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allahu tacaala waxaynu soo bandhigi doonaa ducooyinkii iyo adkaartii soo aroortay in la akriyo habeenkii intaynaan seexanin ka hor intaanad seexanin ka hor marka ugu horeysa waxaad iska hagaajinaysaa gogasha aada ku seexanaysid sida ka sugan rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam inuu iska hagaajin jiray meesha uu ku seexanayo iyo gogashaas ayuuna iska iska eegi jiray sababtoo ah ma garanaysid wixii adiga kaaga dambeeyey garan maysid markaa waad iska eegaysaa kadibna waad fadhiisanaysaa waxaad labadaada gacmood baad sare u qaadaysaa waxaanad akhrinaysaa saddexdii suuradood ee mucaawidaadka ee ugu dambeeya qur-aanka kariimka waa suurat likhlaas iyo suurat lfalaq iyo suurat nnaas saddexdan suuradood ayaad akhrinaysaa min saddex jeer ayaad akhrinaysaa markaad akridid saddexdii suuradood min saddex jeer waxaad marinaysaa jidhkaaga oo dhan ayaad wada marinaysaa adigoo ku bilaabaya madaxaaga iyo wejigaaga kadibna intii aada awoodid ee jidhkaaga ah oo dhan ayaad ku tufaysaa oo aada marinaysaa waxaad kaloo akrinaysaa aayatul kursiy aayaddii ugu weyneed qur-aanka kariimka iyadana waad akrinaysaa oo fadli badan baa kusoo arooray oo ciddii akhrida aayadda kursiga waxa uu eebba usoo diraya subxaanahu wa tacaala xaafid ilaaliya ayuu eebba usoo diraya uu mana soo dhowaanaya shaydaanku ilaa inta uu ka waabariisanayo marka ilaaliyahaas ama xaafidkaas malagga ah ayaa ku ilaalinaya habeenkaas oo dhan markaa shaydaan iyo jin iyo wax dhib wax ku dhibaaba kuuma soo dhowaanayaan waxaa kaloo aan akrinaynaa labadii aayadood ee ugu dambeeyey suurat albaqara waa aamana arasuulu ayaan iyadana akrinaynaa labadan aayadood haddii aada akridid yagana wax walba way kaaga filantay wax walba way kaaga filantay haddii aada akridid intaa waxaa xiga ducooyinkii soo arooray ee aynu akrinaynay intaynaan seexanin ka hor ducada koowaad waxa weeye waxaad leedahay bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacuhu in amsakta nafsii farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfad bihi cibaadaka asaalixiin bismika rabbii magaca eebbahay rabbigay ayaan dhinaca u dhigayaa oo aan u jiifsanayaa wadactu janbii ayaa magaca eebbahay baan dhinaca u dhigay oo aan u jiifsaday wa bika arfacuhu adiga sababtaa eebbow subxaanahu watacaala ayaan kusoo kicinayaa oo aan kusoo kacayaa rabbiyow in amsakta nafsii haddii aad naftayda qabatid macnaha haddii aan geeriyoodo weey farxamha i naxariiso rabbiyow wain arsaltaha haddaad soo daysid faxfadha i ilaali rabbiyow bimaa taxfad bihi cibaadaka asaalixiin sidaad u ilaalisid eebow addoommadaada wan wanaagsan rabbiyow anigana i ilaali waxaan kaloo akrinaynaa ducadan kale oo macnuhu aanu kasii fogeyn sidaasun allahuma inaka khalaqta nafsii waanta tawafaaha laka mamaatuha wamaxyaaha in axyaytaha faxfadha wain amadtaha faغfir laha allahuma inii asaluka alcaafiya allahuma inaka khalaqta nafsii ilaahayow adiga unbaa abuuray naftayda waanta tawafaaha adiga unbaana oofsanaaya laka mamaatuha wamaxyaaha adiga ayay kuu sugnaatay geerideedu iyo nolosheeduba in axyaytaha faxfadha haddaad noolaysid haddaad noolaysid ilaahayow i ilaali sababtoo ah hurdadu waa geeri yar oo sida qur-aanka aayaadka qur-aanka inoo tilmaamayaan inuu allah uu oofsado dadka oo dhan kuwa aanan dhimaninna markay ay seexdaan yagana la oofsado marka waxaad ka baryaysaa eebe subxaana wa tacaala haddii uu ku oofsado ilaahayow i ilaali in axyaytaha faxfadha haddaad ilaahayow soo noolaysid ii xifdi wain amadtaha faqfir la haddii aad dishidna ilaahayow ii dembi dhaaf allahuma inii asaluka alcaafiya ilaahu waxaan ku weydiisanayaa caafimaad qab ayaan ku weydiisanaya waxaan akrinaynaayo kale ducadatan allahuma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadak allahuma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadak allahuma qinii cadaabaka yowma tabcathu cibaadak ilaahayow waxaad iga badbaadisa oo aada iga korisaa cadaabkaaga maalinta aada soo bixinaysid addoommadaada saddex jeer ayaa ducadaadna akhrinaysa waxaad kaloo akhrinaysaa bismika allahuma amuutu wa axyaa magaca eebbahay ayaan ku dhimanayaa oo aan kusoo noolaanayaa isaga sababtii ayaan u dhimanayaa una noolaanayaa intaa markaan akhrino waxaanu akhrinaynaa tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii saddex iyo soddon jeer waxaad leedahay subxaana allah subxaana allah subxaana allah saddex iyo soddon jeer oo kalena waxaad leedahay alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah afar iyo soddon jeerna waxaad leedahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka intaas waxaad isku noqonaysaa boqol jeer oo ah tasbiixdii taxmiiddii iyo takbiirtii qofka akhriyana sida ku sugan axaadiistii kasoo aroortay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay uma baahnaba cid u adeegta ciddii akhrida dikrigan ama tasbiixda taxmiidda iyo takbiirta ciddii akhrida uma baahna adeege waxaana weeye markii gabadhii uu nebigu dhalay calayhi salaam fatima bintu rasuulillah iyo saygeedii caliy bn abi aalib markii ay isguursadeen ayuu nebigu xadiidkan u sheegay oo ay fatima u baahatay cid uu adeegta yani khaadimu adeega markaas wuxuu ku leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma idin baraa wax idinka roon oo idinka khayr roon adeega intaydaan seexanin saddex iyo soddon jeer tasbiixdan akhriya taxmiidana saddex iyo soddon jeer akhriya takbiirtana oo allahu akbarna afar iyo soddon jeer akhriya marka iyadana fadliga noocaas ah ayaa kusoo arooray ducada kalean akrinayna waxa weeye allahuma raba asamaawaati asabci waraba alardi ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر آمين اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض إلهي ربك سماواتك تضبط سموت يقلقب ربك وأهو ورب العرش العظيم ربك أي أصبناتي عرشي سوين أي أصبناتي يوم ربنا ربك يو ربك يجو ورب كل شيء يا ربك وحولب ربك وأه يعني ربك بربري وحكست أو فالق الحب والنوى ككلا فليقها كلا كلا دنتالا إن أنت إيو لافتميرات كده أما النوى واحد نقول قرطا أنوكا أغير مركم إن أنت يلفتي ده وحكو دحجرة eebaha kala dhantaale kala falliiqa ow wamunzila altawraati waalinjiili waalfurqaani eebaha soo dejiyay kitaabkii towraadka ee nebi muuse calayhi salaam lagu soo dejiyey waalinjiili iyo kitaabkii nebi ciise lagu soo dejiyey waalfurqaani iyo kitaabkan qur-aanka ahi lagu soo dejiyay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam rabbigaa markaad sidaa u ammaantid ee aada sidaa ugu yeedhatid ayaad haddaba ducadii u gudbinaysaa أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إله وحن كاما جنجليا شر كستا وأد أدقو فودي سهيسي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إله يو أدقى أيا أهريها وحكاه الرين مجرن سبحان الله وأنت الآخر فليس بعدك شيء أدقى أيا أه أقدم بيها عد كادم بيسانا مجرتو وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وحانت أدقنا تهي ربيو ربك الظاهر كأه يعني موقدة عد كسر ريسنا آني جرين وأنت الباطن فليس دونك شيء أدقنا وحتى ربك الصكية عد كصكيسة آني جرين اقض عنا الدين ربيو وحاد نجو نجا كوريشا ونجا دلقادا دينت وأغننا من الفقر وحاند نجا قنيي سيسا فقر نمدا يصبول نمدا ربي يوقني نوغدك أو حول نصي إلهي بل مركز دعاء وناك سنة ويدي سنة مركز هو أمان مركز دمنا دعاء أيد ويدي سنة ربي سبحانه وتعالى إن waxaad kaloo akhrinaysaa ducadatan alxamdu lilahi aladii acaamanaa wasaqaanaa wakafaanaa waaawaanaa فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له ma haddu waxay u sugnaatay ab eebe subxaana wa tacaala allah kaasoo na cuntaysiiyey siiyey yacni na quudiyey wasaqaanaa na waraabiyey wa kaafaanaa nana deeqay wa aawaanaa nana hooyey fa ka miman laa kaafiya lahu alla badanaa ku aan cid deeqdaba aan lahayn walaa mu'wiya lahu cid hoysana aan lahayn fara badanaa marka ilaahay baad mahaddaa uu cuntada kugu siiyey ee uu kugu waraabiye ee uu kugu hooyey ayaad ugu mahadnaqaysaayo waxaad leedahay ilaahayo fara badanaa cid aan cid waxhoys cid hoys hoysiisiisa la marka saasaad u baraysaa eeba subxaana wa tacaala waxaad kaloo akrinaysaa ducadan allahuma caalima alghaybi walshahaada faطira asamaawaati waalardi raba kula shayi wamaliika ashhadu an laa ilaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsii wamin shari shayطaani wa shirkihi waan aqtarifa cala nafsii suuءa aw ajurahu ila muslim allahuma caalima alghaybi washahaada ilaahayow allihii waxa maqan ee gaybka ah iyo waxa muuqdaba aqoonta u lahaayo faatira asamaawaati waalardi rabbigii abuuray dhulka iyo samaawaadkow rabba kula shayin wa maliikahu rabbigii shay kasta lahaayo ashhadu an laa ilaaha ilaa ant waxaan qirayaa ilaah xaq lagu caabuday inaanu jirin adiga mooyaane acuudu bika min shari nafsi waxaan kaloo kaa magangelayaa sharka naftayda naftayda sharkeeda ayaan kaa magangelaya wa min shari shayطaani wa shirkihi waxaan kaloo kaa magangelayaa rabbiyow sharka shaydaanka iyo gaalnimadiisa ayaan kaa magangelayaa rabbiyow wa an aqtarifa calaa nafsii suu-an aw ajurahu ilaa muslim waxaan kaloo kaa magangelayaa in aan naftayda xumaan usoo jiido ama naftaydu xumaan usoo jiido dadka kale muslimiinta ah rabbiyo intaana waan kaa magangelaya ducooyinkaa markaan akrinay kadib waxaad kaloo akrinaysaa oo aad ku raaxaysanaysaa intaanad seexanin ka hor labadan suuradood suurat almulk waa suuratu tabaarik ayaad akrinaysaa tabaarak aladii biyadihi lmulk ayaad akrinaysaa waxaad kaloo akrinaysaa suuratu sajda alif lamim tanziilu lkitaabi laa rayba fiih labadaas suuradood suuratu sajda iyo mulki labadaas suuradoodna way soo arooreen in la akriyo intaynaan seexanin ka hor ducada ugu dambaysa ee aad akrinaysid waxa weeye waa duca aada iyo aada u macaan oo haddii aada u fiirsatid runtii wuu allah ka aqbalaya insha allahu tacaala waxaad leedahay allahuma aslamtu nafsii ilayk wafawadtu amrii ilayk wawajahtu wajhii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk آمنت بكتابك كتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أسلمت نفسي إليك إلهي نفتيد أيانكو هجامي أسلمت الله أسلمت نفسي إليك إله نفتيد أيانكو هجامي وفوضت أمري إليك أرنكيغنا ربي وأديك أيانكو تيري wawajahtu wajhii ilayka wejigaygana xaggaaga ayaan soo qaabilsiiyey wa alja'tu dahrii ilayka dhabarkaygana xaggaaga ayaan u magangeliyey roobatan wa rahbatan ilayka xaal aan ahay ku ku rajaynaya oo ku jecel oo raqba iyo jacayl iyo iyo rajanimo kaa qaba wa rahbatan ilayka haybad iyo cabsina kaa qaba oo mar waanan kaa cabsanayaa rabbiyow rajana waan kaa qabaayo jacayl ayaan kuu hayaa haddana sidoo kalena waan kaa cabsanaya iyo cadaabkaaga iyo ciqaabkaagana rabbigayga weynow waan kaa cabsanaya laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk rabbiyow ma jirto ma jiro meel la magan galaa magangelyo meel la weydiistaa ma jirto walaa manja minka ilaa ilayka meel kale oo lagu badbaadaanaa ma jirto adiga mooyaane xaggaaga mooyaane meel kale oo nabad magangelyo laga dalbado ama badbaadin laga dalbado ma jirto xaggaaga mooyaan rabbiyow aamantu waan rumeeyey rabbiyow bikitaabika aladii anzalta kitaabkii aada soo dejisay waan rumeeyey waa kitaabkeena qur-aanka ahe wa binabiyika aladii arsalta iyo nebigii aada noo soo dirtay rabbiyow waan rumeeyey sala allahu calayhi wasalam ducooyinka markaad habeenkii isrogtid ee aada dhanka kale isu rogaysid ayaad ducadan akhrinaysaa subxaan allah ducadan haddii aada akhridid runtii waxyaalo fiican ayaad arkaysa habeenkii haddii aad markaad isrogtid aada allah xasuusatid oo aada ducadan akhridid waxyaalo fiican baad arki doontaa insha allahu tacaala waxaad leedahay laa ilaaha ila allahu alwaaxidu alqahaar ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaaha waaxidka ah ee kelida ah ee qahaarka ah mooyaane qahaar macnaheedu waa eebbaha adkaadaha ah ee sifada qahaarnimada leh yacni qasbidda leh ciduu doonuu eebba qahraa oo uu qasbaa sababtoo ah ilaahay baa ile keligii ah rabbi unbaa sifadan ku sifaysane rabbigaas keli oo xaq lagu caabudaa ma jiro aan isaga ahayn rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa waana rabbiga samaawaadka oo dhan rabbiga u ah waalardi dhulkana u ah wamaa baynahumaa iyo wixii u dhexeeya samaawaadka iyo dhulka waxa u dhexeeyaba rabbiga u ah kaas oo ah sifooyinkan kalena leh iyo magacyadiisan kale alcasiizu alghafaaru eebbaha awoodda iskale casiiska ah awoodda iskale adkaadaha ah alghafaar ee dembi dhaafka badan ghafaar dad bini aadamku markasta way dambaabayaan eebbana subxaanahu watacaala wuu dulqaadanaya markaas waa ghafaar bal sifadaa eeg eebba u leeyahay subxaana watacaala waa dembi baynu gelaynaa markaas inoo dhaafaya mid kalan gelaynaa wuu inoo dhaafaya ghafaar waa mid dembi dhaafkiisa uu badan yahay oo badan yahay marka rabbigaas ayaad xusaysaa intaanad isrogin habeenkii ducadaana si fiican ugu dadaalaya insha allahu tacaala ducada haddii aad aragtid wax ku cabsi gelinaya markaad seexatid hurdada haddii aad ku aragtid wax ku cabsi gelinaya oo argagax ku geliyey ducadeebaan akrinaya qofka bini aadamka gaar ahaan dadka muslimiinta ah dee bini aadamku waa laga yaabaa inaad wax ku argagax geliya ama aad ka cabsatid inaad aragtid oo shaydaan bay ka timi waxaasoo dhani marka eebba subxaanahu watacaala iyaad ka magangelaysaa oo waxaad leedahay markaad aragtid wax ku argagax gelinaya acuudu bikalimaati illahi taamati min gadabihi waciqaabi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini wa an yaxduruun acuudu bikalimaati illahi taamati min gadabihi waciqaabi waxaan eebbe kaga magangelayaa weerihiisa dhammayska tiran cadhadiisa iyo ciqaabkiisa ayaan kaga magangelayaa wa shari cibaadihi iyo sharka addoomihiisa wa min hamazaati shayaatiin iyo waswaasnimada iyo xanshaashaqa shaydaanka ayaan kaga magangelayaa eebba kelmadihiisa dhammayska tirna ayaan kaga magangelayaa wa an yaxduruuna iyo ilaahayo inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan ayaan kaa magangelaya marka ruuxu markuu arko wax ka argagixgelinaya ayaad ducadan akrinaysaa waxaa kaloo aad samaynaysaa waxyaalahan soo socda iminka insha allahu tacaala maxaan samaynayaa haddii aan arko riyo xun oo aan argagax gelisay oo i cabsi gelisay marka koowaad dhanka bidix ayaad tufaysaa saddex jeer yacni saddex jeer baad saddex jeer baad saa odhanaysaa oo dhankaaga bidix gacantaada bidix xaggii xigto ayaad ku tufaysa kadibna ilaahay baad ka magan gelaysaa shaydaanka acuudu billahi min ashaydaani arajiim riyadii xumayd ee aad aragtay iyo shaydaankii ayaad ilaahay ka magan gelaysaa subaxii markaad soo kacdidna cidna uma sheegaysid wixii aad aragtay u fiirsa marka riyadii ah xumayd ee aad aragtay ee ku argagaxa gelisay cidna ugama waramaysid afkaad xidhanaysa sidoo kale dhankii aad u huruday ayaad iska iska ayaad ayaad iska rogaysaa oo dhanka kale ayaad u jiibsanaysa matalan haddaad bidix u huruday midig baad u seexanaysa haddaad bidix midig u hurudayna bidix baad u seexanaysa marka dhankaad u huruday mooyaane dhanka kale ayaad u jiibsanaysa haddii aad rabtidna waad kici kartaayo laba ragcadood ayaad tukanaysaa marka arri arrintaasna wayna lagu dadaalaa haddii aad marka wax ku argagax geliya aad aragtid qodobada aan soo tilmaamnay ayaad sheegaysaa saddex jeer unbaad dhanka bidix tufaysaa shaydaankana waad iska naaraysaa cidna ugama waramaysid haddii aad dhan u hurudidna dhanka kale ayaad u jeebsanaysaa insha allahu tacala wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu